waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
sidaad sheegtay xasanow shirkani wuxuu dhacay habeenkii sniinta magaalada sydney iyadoo ay kasoo qayb galeen uu fuud badan gobolada ka timi oo haddii ay tahay victoria western australia iyo dhammaanba dee jaaliyadda somalilan ee sydney degan shirkaasi oo ka dhacay magaalada sydney waxaa lagu dardargelinayay xisbiga talada hayee kulmiye maadaama oo arrimihii doorashooyinka ay foodayna kusoo hayaan waxay noqotay lagama maarmaan xisbigan oo waqti dheer ka shaqaynayay kulmiye australia ahaana xisbigii ugu horreeyey ee somalilan leedahay ee wadankan soo gaara laamo tiro badanna ku leh muddo mucaarad soo ahaa oo muddo sideed sano mucaarad soo ahaa garanaya maaragtay nidaamka dawliga imkana xisbi xaakimkii ah in aan la isdhigano loolan xisbi xaakim baatiineed doorashaa la gelayaa aanu dardargelino islamarkaana hoggaan cusub iyo dhiig cusub aanu ku shubno intaasi waxaa hortay shirka waa gartay dabcan xisbi xaakimka iyo xisbiyo kalaa somalilan ka jiro mucaarada maamul baa ka jira maamul bay leeyihiin madaxweynaha halkaa ka jira marka jaaliyad ahaan jaaliyadda halkan degan ee reer sydney oo dabcan haddii somalilan ahaan guud ahaan loo fiiriyo aanba badnayn maxaa keenay haddana shir gooniyo xisbi in la qabto xasan horta dee jaaliyaddu iyadoo aan sidaa u badnayn haddana ta guuday jaaliyaddana waa qabanaa walow muddo ay dib nooga dhacday oo imika aan doonayna jaaliyadda inaan dhiig cusub ku shubno waxaa farxada intii xukuumaddan talada ay qabatay xisbiga kulmiya inay dalkan safiir rasmiya u magacaawday dhowaan saaxiibka la magacaabay sharmaarke nuuriya ballishiro reer victoria runtii waxaanu doonaynaa xildhibaan horeaanu lahayn oo dalkii ku xidhan xildhibaan cali maryland iyo safiirkuwa markay noo yimaadaan si mugle in jaaliyadda loo dhiso jaaliyadda iyo xisbinimaduna la wada socodsiiyo a isla jaan qaadaan labadiiba waa isla reer somalilan mucaaradku waa somalilan muxaafidkuna waa somalilan markaa runtii dhiig cusub iyada lafteeda in lagu shubo ayaanu doonayna laakiin xalayta xisbiga kulmiye ayaa arrinkiisu ahaa qodobada ka soo baxayna hoggaan cusubba xasan oo lagu doortay oo halkan aliiskoodii ku hayaa waa gartay marka qodobada qodobada ugu waaweyn oo ka soo baxay iyo dadka la doortay maxay ahaayeen kolley lix hoggaanka sare xisbigu lix buu ahaa laba ka mid hoggaankii hore kasoo noqdeen sida guddoomiyaha xasan axmed halac oo isagu guddoomiye hore ahaa muddo dheerna xisbigan looga maarmi waayey experiencekiisa iyo shaqadiisu dee gacanta ku hayay iyo anigoo afhayeenka labada xubnood ee hore ayaa kasoo noqday kulmiyihii hore waxaa la magacaabay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye master axmed yuusuf waxaa kaloo la magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad master jome xoghayaha xisbiga australia kulmiye waxaa loo magacaabay oo loo doortay axmed gadari oo nin culusoo jaaliyadda iyo wada garanayso odaygii reersini ahaa ismaaciil saacadoole xidhiidhka gobolada marka runtii farxad bay noo tahay dad wada shaqayn karaya baan u aragnaa tiim cusub baan u aragnaa nidaamkiisa wata garan kara nidaamka dawliga sideed sano mucaarad soo ahaa imkana taladii dalka haya hayiina hooqaan gaadhay marka halkaasaan doonaa hawsh ka suwadna hasan waa gartay tan u dambaysa ma jiraa marka qorshe lagu doonayo in jaaliyadda somalilan ee guud ahaan ama magaalada ama waddanka o dhan laysu keeno iyo weliba markaas soomaalida kale aad wax la qaybsantaan oo dalkan maadaama dad yaroo lagu wada yahay oo ajnabi lagu wada yahay dabcan barnaamijka xismiga kulmiye ee uu ku howlgalay waxaa ka mid ahaa isku xidhka jaaliyadaha hadday tahay jaaliyadda somalilan iyo hadday tahay jaaliyadaha soomaaliyeed ee faraha badan leh ee dhan walba naga xiga in wax lala qabsado wax naga mamnuucaya male sidnio qura in lagu ekaado maaha jaaliyadda somalilan ee victoria inaan la midowno in dadkii haddii maaragtay dal weynan joognaayeen maalinba meeshii wax laga qaban karo laga qabto dalkii xidhiir joogtaa oo adag lala yeesho baahiyaha dalka laga turjumo midnimadu iyo uruursanaantu waxay ka saameyn badan tahay filiqsanaanta iyo kelikeliw socodka marka xisbiga kulmiya mar walba wuxuu danaynayaa hadday jaaliya tahay iyo hadday xisbi tahay iyo hadday qaranka tahayba in la midoobo in gacmaha la isqabsado in mucaaradka iyo caadifadda iyo wixii maaragtay si habboon oo nidaamka dawliga ale loo wada hadlo annaguna niman dee awoodda ulaho mucaarad soo ahaan jira dhibkana garan kara baanu nahay una dhugul nugul aadna waan soo dhaweynaya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali